waa maxsan tahay cabdiwaaxid dowladgoboleedka galmudug maalmahanba waxay aada ugu mashquulsanayd sidii ay u dabdargelin lahayd looga soo horjeedo waxaa argixisah dhibaatada ku haya dalka iyo deegaanka si aad la socotaan waxaa jira safarro maalmahan baan ku maraynay furimaha hore ee dagaalka dhinacan galgaduud iyo mudug hadda runtii dhankan koonfurta mudug waxaa laga sameeyey bariga mudug afwan waxaa laga sameeyey horumaro la taaban karo oo dhanka xoreynta deegaanada galmudug ah run ahaantii marka laga hadlo deegaanada amii ugu dambeeyey ama labatan iyo afartii saace lasoo dhaafay la xoreeyey waxaa ka mid a shan barwaaqo alhuur bilson iyo qosoltire oo runtii hadda labaatan kilomitir ku dhawaad labaatan kilomitir u jirta xara dheere oo ah meesha hadda xara labada ciidamadaas ku wajahan yihiin marka waxaan dhihi karnaa bariga mudug horumaraa laga sameeyey sidoo kale furuuco kalaa jira oo iyagana runtii la rabo in isla saacadaha soo socda in maaragtay laga dhaqaajiyo howlaha
ma jiraan wax iska horimaadyo ah oo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda ay la kulmeen
run ahaantii geesyada galmudug iyo geeshka daranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ka howlgalaya meesha markii ay maqleen kooxaha nabadiidka in halkaa murmud culus geesh culus ku dahan yahay ayay isaga baxeen inta badan deegaanadii ay halkaa ka joogeen mana dhibka hore runta taaban karo waana og tahay awoodda halkaa joogta oo aysan ubada dhigi karin keliya waxa ay sameynayaan oo awooddeedii kusoo hartay waxay tahay inay abuurayaan miinooyin aada u fara badan oo runtii ay rabaan inay dhabar jebiyaan ciidamada qaranka taasna waa laga digsoon yahay ogaal badanna waa loo leeyahay saraakiishina aada uga wajigan yihin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka gaashaandhiga iyo xubno golaha wasiirada galmudug ka mid ah oo adiguba aad ka mid tahay waxaad safar ku tagteen degmada baxda ee gobolka galgaduud waxaad sidoo kale gaarteen degmada wisil ee gobolka mudug safarkiinaas muxuu ku khotamaa markaasi wuxuu ku wajahan yahay dhiirigelinta abaabulka iyo niyadiska ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka iyo kuwa galmudug isgalabsanaya oo halkaa wakti dheer ku sugnaa si aad og tahay dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminaysa dagaaladan ka dhacaya guud ahaan dalka ayaa markaan waxay ku kusoo wareegtay ama dagaalka kusoo wareejisay dhankan galmudug maadaama dee dowladda galmudug ay iyadu mas-uul ka tahay deegaanadana madaxdeeda kala duwan ee ugu sarreeyo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdiqaari qoorqoor waxay qaadanaysaa mas-uuliyaddii uga aadan ee dagaaladaas waxaa la dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada deegaanka kuwa qaranka iyo kuwa galmudug ee furimaha ku jira dagaalkana runtii mas-uuliyiinta ah sheegtay qaybay ka yihiin waxaana joognaa furimaha kala duwan insha allah waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda guula ka yimaadaan
dhinaca gobolka galgaduud ee deegaanadiisa degmooyinka ceeldheer ceelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa iyagana xog nagala wadaagi kartaa
gobolka galgaduud runtii horumaro aad la taaban karo ayaa laga sameeyey maalmihii ugu dambeeyey waxaana laga xoreeyay dhan deegaano fara badan oo runtii aan halkan ka xusi karo lebi xorow shagaab maray sugay calele dixle masegawaa wanile maraagta sheekh caamir iyo cibo oo maanta ugu dambaysa la xoreeyey halkaana lagu qabtay mid kamid a saraakiisha kooxda al-shabaab oo runtii watay ciidamo fara badan marka waxaan dhigi karnaa bariga galgaduud horumarkaas la taaban kara ee ayaa laga sameeyey waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda inay galaan degmada ceeldheer
deegaanada aad ku wajahan tihiin waxaa ku nool dad fara badan oo reer galmudug ah maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan haddii dadku ay gabaad ka dhigtaan maxay tahay qorshayaasha idinkaga aadan badbaadada dadka deegaanada ku dhaqan
walaal saad ogtaaba dadka ku sugan deegaanada al-shabaab markii waxaa ka jira dhibaato aada u baahsan oo noloshooda qusaysa oo hantidooda qusaysa oo muddo shan iyo toban sano ka badan ay waxay xabsi ugu jireen nimankan argagixisada ah sida la socotana dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaa hormuud u ah shacabka soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagastooda iyo dhibaatadooda shacabka marka maanta laga fakeri lahaa iyagii ayaa ku jira dagaalada ugana horeeya ciidamada qaranka iyaga ayaana maanta ah asadka ama waxa aan ku tashanayno ee aan rabno inaan dalka ku horeyno marka shacabka dagaalku ku jiraa wayna ku baraarugsan yihiin dowladda ayana garab taagsan yihiin marka waxaan dhigi karaa maanta looma kala harin
ciidamada dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedka iyo dadka deegaanka ma jiraan ciidamo kale oo idin wehliya haddii ay noqon lahaayeen ciidamada soomaaliya dowladaha taageera ee garabka ka siiya la dagaalanka kooxda al-shabaab
cabdulwaaxid hataa la socoto dagaalkani waa dagaal caalami ah oo runtii ay ku midaysan yihiin runtii waxaan dhigi karnaa fursad aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aan horey usoo marin dalkeena ayaa hadda soo marto oo ah in saddex arrimood ay midoobeen shacabkii soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagarta al-shabaab dowladda soomaaliya maanta u diyaar garsan ama haysata ciidan ku filan oo ay ku xere ka horey karaan deegaanadooda iyo beesha caalamka oo ka gacan siinaysa sidii ciidamada soomaaliyeed uga guulaysan lahaayeen ee cadowgaas dhulkooda haysta saddexdaas fursadood ayaa u midowday waxaana dhigi karnaa waa markii ugu horreysay ee fursaddaas la helay marka waa jiraan caalam dowlado fara badan oo soomaaliya ka caawinaya in arrintan la gaaro mana qarsoonoo ma ahan wax daaha gadaashiisa ee wax cad oo aad adigaba og